kulankan oo sanadle oo andhexeeya warbaahinta iyo laamo amniga iyo kafuramiya garooba iyo weliba ku qeybgalaya xubno ku dareera ururka warbaahinta puntland iyo booliiska puntland iyadana kulanka uusa dareeri doona lama bera welibana lan ku hadalo doonee wadashaqeynta warbaahinta iyo booliiska tali ku-xigeenka koowaad ee ciidanka booliiska ee dowlada puntland sareeye guud ee ceydiida axmed nuura ayaan ku horeyntii ku hadalay kulanka warbaahinta iyo laamo amniga guud ahaan is-afgarad iyo wadashaqayn iyo horumarka iyo wadaniyada loo gudbay runtiina wax badan badan oo muuqaal samayn jiray ama la ohan jiray caburin baa jirta saxaafadda ama u darhaan booliiska magaciisa xagga maxaanku idhaahdaay waxyaalaha waxqabadkooda loo soo bandhigi jiray waxyaala aan qurux badnayn in badanoo ka faa'iidaysanaysa oo dalka dhibaato iyo caqabad ku ahi guudaha arrintaaba laga soo gudbay waxaa loo gudbay dhinaca wanaagsan oo horsocodka ah dhinaca isla xisaabtanka dhabta ah oo aan xasarad iyo dhib iyo colaad midna aan lahayn taasina waxa way guud ahaan intii ka soo shaqaysay oo intii soo barnaamijka soo abuurkeeda lahaydba oo hadda maanta gacanta ku haysa maxaan ku mas-uuliyaddeedaba waa uga mahad celinayaa guud ahaan waxayna saaran xil labada maanta wada fadhiya ee maxaan saxaafadda iyo bahda inta ammaanka ka shaqaysaba guud ahaan waxay leeyiin xirfad had iyo jeeraan aan waqti dhammaad lahayn oo afar iyo labaatanka saac wada shaqaynaya oo intuba xog doonaya oo maxaan ku idhahdaay had iyo jeeraale information raadinaya ama kaga maxaan ku idhahdaay kaga hortegaya dhacdooyin marka dhibaato dalka ku ah intaasi guud ahaan runtii wadashaqayntoodu inay tahay wadashaqayn isu dhow wanaag iyo caqabad iyo dhibna aan lahayn dhinaca bulshadooda wax maxaan ku idhaahdaay ay u dhibsadaan ka ilaalinaya intaasi markaysaa isula jaan qaadaan runtii waxaan aaminsanahay in dalku horumar gaarayo iyagana wixii dhexdooda laga abuuri jiray lagu waayayo waxaan intaa kusoo runtii u taabanayaa waxaa qof walba xil ka saaran yahay wadaniyadda iyo dalka inuu lahaanshahiisa dhaba isagu leeyahay sidaa awgeed turaaluhu wuxuu ka mid yahay bulshada dhagaheeda waxa u daran in laga ilaasho wax yar oo si kaaga duula aan ku qurux badnayn oo cid lagu colaadinayaa si kale ayay bulshadu u fasiranaysaa halkaana waxaa ka amuurmaya dibudhac ama cadaawad aan dalkeen iyo dadkeen iyo da'yarteen aan ku habboonayn wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka iyo dalxiiska puntland maxamuud caydiida iyo si rasmiya andaha furaya kulunka warbaahinta iyo laamo amniga ee puntland usoona kala dardaarami iyo si faylan kuwada hadaleen shaqada ku dhexayta booliiska iyo goryaalka waxaynu soo bandhignay oo meel fagaaraha ku soo bandhignay xaqa helidda xogta waxaan idinku baraarujinayaa in yar wariyuhu inuu xaq u leeyahay inuu idiin yimaado oo yidhaahdo xog baan raadinayaa shayga iyo shaygaasaan raadinaya daba jooga isagana waxaa xaq loogu leeyahay inuu warqad ka soo qorto hay-adda uu ka tirsan yahay oo warqad officiala la yimaado oo ula yimaado isagoo warqadiisiisa taliye waa magacaygu waa hebel kaarkaygi waa kan aqoonsigu waxaan ka tirsanahay hay-adda warbaahinta heble la yidhaahdo xogtaasaan raadinayay booliiska waxaa laga rabaa markaa inay cid u magacaabaan u qaabilsan oo lasoo qaabilo oo loo yimaado oo xogtaa insha allah waxaan rajaynaynaa sidaas maaragtay ilbaxnimadale inaynu ku shaqayno oo qof walba shaqadiisa loo daayo